إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada qodobada warka fidnimo badda magaalada berbere ayaa la tagtay laba qof kuwaasoo ku dabaalanayay xeebta waxaa in muddo ah lala'yahay wiil dhalinyaro ah oo ay qaaday badda magaalada muqdisho kulluumaysatada ku nool degmada eyl ee gobolka nugaal ayaa ka cabanaya ku dhowaad boqol markab iyo doonyo shisheeye oo ku sugan badda soomaaliya bulshada ku dhaqan tuulooyin ka tirsan gobolka wajeer ayaa qarka u saaran inay isaga qaxaan deegaankooda dowladda itoobiya oo u muuqatay inay ka carrootay masaare la sheegay in soomaaliya loo soo wado ayaa isku tirisay milkiilayaasha dowladda federaalk ee mudan in lagala tashado ciidanka soomaaliya la keenayo موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan badda magaalada berbere ayaa la tagtay laba qof kuwaasoo ku dabaalanayay xeebta warkaas iyo war kale oo ku saabsan wiil dhallinyaro ah oo ay la tagtay badda magaalada muqdisho waxaa inoo haya zakariya cumar wararkaynu ka helayno deegaanada uu ka arrimiyo maamulka somalilan gaar ahaan magaalada berbera ayaa waxa ay tilmaamayaan in laba wiil oo dhallinyaro ah ay baddu qaaday labada dhallinyaro ee badda ku qarqoomay ayaa waxaa la kala odhan jiray maxamuud qoorseef iyo cabdiraxmaan maxamuud janaale waxayna labadan dhallinyarada ah ee ay baddu qaaday ay ka yimaadeen magaalada hargeysa sidoo kale xeebta magaalada muqdisho gaar ahaan xeebta geelaqee degmada xamarweyne ayaa waxaa iyadu qaaday wiil dhallinyaro ah kaas oo ka mid ahaa koox dhallinyaro ah oo u soo dabaaldoonatay xeebta wiilkan dhallinyarada ah ee ay baddu qaaday ayaa waxaa da'diisa lagu sheegay toban iyo toddoba jir hooyada dhashay wiilkan iyo qoyskiisa oo ku wada jira baadigoobka wiilkooda ayaa waxa ay warbaahintu la wadaageen in wiilkooda la waayay maalintii shalay ee jimcaha hooyada dhashay wiilkan badda ku qarqoomay oo murugo xooggan laga dareemayo ayaa waxa ay warbaahintu u sheegtay qaabka loo waayay wiilkeeda iyadoona ka codsatay dadka soomaaliyeed ee ku nool deegaanada xeebta ah in haddii ay helaan meydka wiilkeeda ay soo wargeliyaan
meel alaalmaaho joogo inaan ujeedaa heertiisa oonugu soo baafisiin taagta jumcada ee tahay iga qaaday ilaa i haddan waan la ah nolol ii geeri markay qaadaysan wiila oo la jiray waa soo qaw weynay dheheen nolol haddaan ku alxamdulilah haddaan geeri ku qalna alxamdulilah waa walaalahey waxaan baanahay inaa wiilkaasaytay oo aan dhalay inaa degdeg oo igu soo caabisiino oo garab igu siisay habar yaraa u ahay walaasheed inay waalato wax yaray sikin ku tahay wiilka saakay badda u soo baxay ilaa haddana gacantaago dhiibto wax badbaado siiya waa la waayey marka waxaa jeclaa meel allaa meesha nooshiyi miig iyo magaalo inaa ii soo sheegtiin meel allaa meeshuu ku sugan yahay xeebab kasta intaasaa kheyr niiga barinaa walaalahee hooyadiis waa urooraay alxamdulilah ilaahay wuxuu keenaa luu mahadinaa ilaahay heebtiisa nolol ama geeri waxlo inuu ilaahay noogu sahlo ma ahan markii ugu horraysay ee deegaanada xeebaha soomaaliya ay baddu ku qaaday qaar ka mid ah dhallinyaro u soo dabaaldoontay balse marar kala duwan waxa ay warbaahintu ka soo tabisay deegaanada xeebaha dad badan oo ay baddu qaaday kuwaas oo goor dambe meydadkooda la helay iyagoo ay baddu soo tuftay kulluumaysatada ku nool degmada eyl ee gobolka nugaal ayaa ka cabanaya ku dhowaad boqol markab iyo doonyo shisheeye ee ku sugan badda soomaaliya tafaasiil ku aadan warkaasi cabdalla mukhtaar ayaa soo gudbinaya kalluumaysatadan ka jilaabata xeebta gobolka nugaal ee uu ka arrimiyo maamulka la baxay puntland ayaa ka cabanaya maraakiibta iyo doomaha shisheeye kuwaasoo ay tilmaameen inay dhib ku qabaan kalluumaysatada degmada eel ayaa sheegay inay maraakiibtan hubaysan yihiin oo aysan u dhowaan karin islamarkaana ay iyagu uun wareegaan xeebta soke ee badda haddii ay ku dhowaadaanna ay rasaas ku soo furaan waxa ay sheegeen inay maraakiibtan iska haystaan badda cidda keentayna ay tahay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka waa kuwan qaar ka mid ah kalluumaysatada oo ka cabanaya dhibaatooyinka ay ku qabaan doomaha iyo maraakiibta shisheeye waagii hore waxbaa laga heli jir hadeer kaambe sanadka lama arag kol hore iyo kal saddexaad iyo waxbaa heli jirin hadda kaambe iyo eber habad laguma hayo oo badi xaalif bay noqotay oo maraakiib iyo doonyadii kulli baa xaarifiyey waa iskaga silcaynaa mooyaane waxaan badda ku haynaa ma jiraan wey intaa intaa ka soo leekaanaya waxaan wax ku biilanaya waxay ahayd khayraadkaa badda ku jira weli shaqa dowladeed bishaarna kama qaadan meel kale oo haatan layga taageero wax layga siiyana ma jidho dadkuna waa la wada mid dadkan baddaasay ku xihan yihiin baddaasaa ilaah ka risaaqaa ha ahaatee baddii waa la isugu soo galay aduu hadda caqabadda u weyn oo aan dareemayno waxa weeye baddiyo nalaga soo fasaxay doonyo waaweyn oo iiraana iyo sidoo kale maraakiib oo dee waddanka xaabinaya oo xaalufku wada caqabadda weynan haysta dadkaas weeye oo aan ka shaqaysan laanahay sidoo kale waxa ay tilmaameen inaysan badda gudaheeda ka kalluumaysan karin oo ay soo xabadaynayaan maraakiibta shisheeye iyo doomaha ku jira badweynta ilaa iyo xeebta mararka qaar haddii ay gudaha u galaan badda ayay sheegeen inay shabaagadahooda ka jaraan oo ay iyagu laftooda dusha ka mariyaan halka xilliyada qaarna ay rasaas ku soo furaan waxa ay intaasi ku dareen inay hadda xeebta taagan yihiin toddobaatan markab oo hubaysan waxaa halkaa taagan toddobaatan markab baa halkaa taagan haddeer wallaahi inay muuqan lahaayeen baan u malaynaya macni haddaan wax yar doontaa haddaan ku dhaafin lahaa meesheeda toddobaatankaa markab waa hubaysan yihiin hadeer baddaasay haystaan annagana waxbad bayna la soo dhacaan waa soo ka soo carab badda iyagaa haystaba annagu weel sokay baan wax ka dhiganaa xaqayna kama soo goortaa dhinacooda aadna xabad bay nagu soo furaayo maraakiibta looma dhawaa karo iyagaa ku qarxinaya doonyaha roon xabada yar yar kugu soo tuuraayo waxay wataan qoryo waaweyn haddaa haddaan meel fog gaari lahayn iyagii baa shishay naga jira ama shabaagtii kaa goosanayaan ama alaabtii kaa qaadanayaan habeenkii tay jiidaan bay dusha kaa maraay maraakiibtan iyo doomaha shisheeye ayaa xaalufin ba-an ku haya badda ayagoona mar weliba dhibaateeya kalluumaysatadeena soomaaliyeed ee ka jillaabata baddeena soomaaliya bulshada ku dhaqan tuulo ka tirsan gobolka wajeer ayaa qarka u saaran inay isaga qaxaan deegaankooda warkaas iyo war kale oo ku aadan mubaarag ayaa soo jeedinaya dadka ku nool tuulada dhilmaan yaaley ee dhacda koonfurta gobolka wajeer ee dhulkan f d ayaa ka cabanaya xaalado adag oo xagga nolosha ah oo ka jira halkaas muddo sagaal bilood ahan ayay wajahayaan xaaladan dadkan oo isugu jira xoodhaqatadii oo dadka deegaanka ayaa ah dhibaatada ugu daran ay wajahayaan biyo la'aan saamaysay dadka iyo duunyada waxa ayna qarka u saaran yihiin inay deegaanka isaga guuraan qaar ka mid ah bulshadan oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey dhibaatada ku haysata deegaanka iyagoona eedeeyey xildhibaanada ay dowladda kenya keensatay gobolka kuwaas oo la arka keliya markay dadka wax ka rabaan dhowr mar oo ay cabashadooda u gudbiyeen aysan waxba ka qaban cabashadooda waa kuwan iyagoo ka hadlaya arrimahaas dhibkaayna waan oomanahay ceelkana wakti badan baa meel walba tagne waan badneen aniga gabdhaha ka shaqaynayne waaxio halowsanaana haddana gacan gashanne haddana waan ku rafaadne aad baan u oonnay meelo kalean iskaga arooranaa xafiis aan teginna ma leh markii wax la rabana afkaa lagaa soo geli markii wax la rabinna oo wax la helana waa noola saaxan wax noo imaanayna ma aragno oo waa sidan hadda aad arkahayso aan ku oomanahay dhibaato badan oo biyood baan qabnaa ceelka waa naga halaysan yihin muddo dheer waxqabad annaga kama hayno sagaal bilood baan oomannahay wax wax nooga qabtana ma hayno waa la iska rafaadsan yahay duunyadii oo xagaa joogta waa naga rafaadsan tahay ilmihii iskuulka iyo kuwii dugsiyahayna waa naga rafaadsan yihin intaasaan mataqaanaa samraynay embiyaan u tagnay kaansalahaan u tagnay wax ilaahay abuurtaa wax nooga qabta ma laho maalin walba maxay naleeyihin waa imaanaynaa waa la hagaajinay shan jeer ku dhowaad cadow waan la kulannay kaansalaan waan la hadalnay wax ilaahay abuurtoo noo soo socdo ma laho xafiis aan tagin ma laho magaalada inaan ka guurnaa haddayaan ayaan ku sugannahay bulshada ku dhaqan dhulkan f d ee ku hasila gumaysiga dowladda kenya ayaa wajahaya dhibaatooyin kala duwan taas oo ay usii dheer tahay dilalka iyo afduubka ay kala kulmayaan ciidanka kenya iyo kooxaha nasaarada ah oo muddooyinkii dambe kusii xoogaysanayay mandiqada warkan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga ah alfurqaan ugu dambayntii dowladda itoobiya oo u muuqatay inay ka carootay masaari la sheegay in soomaaliya loo soo wado ayaa isku tirisay milkiilayaasha dowladda federaalk ee mudan in lagala tashado ciidanka soomaaliya la keenayo mar kale iyo zakariyo cumar iyadoo marba marka u dambaysa ay cirkays ku sii shareerayaan xiisadaha ka dhashay ciidamo masaari ah oo la sheegay inay imaanayaan soomaaliya kadib qayladhaan ay gudbisatay dowladda federaalka ayaa waxaa arrintaasi ay si weyn uga caraysiisay dowladda xabashida itoobiya oo isku arkaysay milkiilaha gaarka ah ee dowladda federaalka warbixin ay daabaceen warbaahinta gudaha itoobiya ayaa waxaa lagu tilmaamay in dowladda federaalka aysan wax awood ah u lahayn islamarkaana uu maamulkeedu kala gaarin bulshada soomaaliyeed taas beddelkeedana ay ku kooban tahay oo keliya qaybo yar oo ka mid ah caasimadda islamarkaana aysan marnaba wax ka bedeli karin howlgalka midooda afrika ee atmis warbixintan ay daabaceen warbaahinta gudaha itoobiya oo sii socotay ayaa waxa ay dowladda itoobiya ku sheegtay inaysan marnaba masar u ogolaan doonin inay ka soo agdhowaato deegaanada sohdinbeenaadka ee u dhexeeya itoobiya iyo soomaaliya dowladda xabashida itoobiya ayaana waxay ugu galad sheegatay maamulka villa soomaaliya inay jiritaankeeda u horeyn dhiig badan islamarkaana ay wakhtiyo xasaasi ah ka samata bixiyeen dalka inay gacanta ku dhigaan kooxa islaamiyiin ah ayuu la jeeda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee halganka kula jirta shishayaha kala duwan ee duulaanka ku soo qaaday dadka iyo dalka soomaaliyeed xiisadahan ka soo cusboonaaday gobolka ayaa waxa ay ku soo aadayaan iyadoo dowladda federaalka ay qayladhaan u dirsatay masar inay ka gacan siiso cadaadisyada uga imaanaya dowladda xabashida etoobiya iyadoona dowladda xabashida ay ka soo jawaabtay warka ka soo yeeray dowladda islamarkaana ay tilmaantay inay qasab tahay in lagala tashto ciidamada la geynayo soomaaliya maadaama ay dowladda xabashida isku aragto barbaariyaha gaarka ah ee dowladda federaalka iyo maamulada ka jira dalka soomaaliya warkii alfurqaan waa naga intaa